Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Nasre Aweys Sheikh Xuseen ayaa magaalada Baydhabo ku soo xirtay tababar ku saabsan dib u eegista hannaanka dastuurka iyo shuruucda doorashooyinka sharciga haweenka iyo nabadgelyada. Tababarka ayaa waxaa ka faa'iideystay mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed iyo ururada haweenka ee magaalada Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Nasre Aweys Sheikh Xuseen ayaa ka waramaysay muhiimadda uu tababarku u lahaa iyadoo hadallo dardaaran u soo jeedisay ka soo qaybgalayaashii tababarka.
runtii waxaan aada ugu faraxsanahay waxay tahay inaad tihiin dad oo dhallinyaro ah dhammaanteen aan nahay dhallinyaro taasna waxaan aad iyo aad ugu sii mahad celinayaa madaxweynaheena cabdicasiis xasan laftagareen oo runtii u hiiliyey dhallinyarada iyo gabdhaha oo maanta runtii doorka weyn ee siyaasadda markii la fiiriyo baarlamaanka markii la fiiriyo goraha wasiirada dhammaantood ay yihiin dhallinyaro inteena hadda meesha wada joogtana aanahay dad dhallinyaro ah yacni meesha waxaa kasoo baxaysa runtii dad dhallinyaro ah markay yihiin maskaxdooda way furan tahay bremaankooda waxaa waa dad aada u furan dad oo jir ahaan iyo physical ahaan u diyaarsan inay shaqo qabtaan oo qurux badan qabtaan waxaana maanta aan rajeynaa in runtii wax badan aan kala faa'iidaysanay oo dumarkii iyo qoondadoodii iyo raggii oo aan bilaabi doonu dhahay in hadeertaan wacyigelinta la bilaabo awareness raisingkii oo ahayd in gabdhaha boqolkiiba soddon qoondadooda saxda ah saan u heli lahayn taasoo ay ka bilaabanayso horta gurigeen inaan kasoo bilaabno aas-aaska sidii waxaa waaye in guri laga bilaabo xaafadaada ku xejisid kadib aa meelaha kale banaanka aadi karnaa wacyigelinta qaar ka mida dadkii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka waramaya waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarka run ahaantii wali mahad bilaaran ijaadiyaane wasaaradda haweenka iyo arrimo xuquuqul insaanka oo dabcan iska tacaluujidi barnaamijkan quruxda badan oo maalmoogan socday in yeeda bulshada dhiniyaajiyo shal duwan iyo mayla raayayso aniskasheentu waana fikradiyeeda mayla raayayso weydida yeena iyadan ka mahadsanta intaas ku sokow way fadayiniyana gudaan gala mayla raayayso maalamoogi yaray unanti roogni trainingka nin socday mayla raayayso walina ku faayini runtii waa barnaamij way bahay walla taabada kora laku faayidi ye oo mayla raayan badanaayeen waxyaabaha laku dooday sida oo mayla raayayso balaanta hela fadii boqolkiiba soddon
marka insha allah waxaa rajeynaa intani inka badanba u rajeynaa dumarka soomaaliyeed iyo maxaa la inay ka qayb qaataan siyaasadda qeybaheeda kala duwan marka laga reebo madaxweynaha waxaa rajeynaa inay ra-iisul wasaare noqoto waxaa rajeynaa inay baarlamaanka ka qayb gasho sida hadda ugu mid yihiin boqolkiiba konton laga siin doono waxyaalo badan ayaa rajeynaa insha allah oo niyadeeda ku jirto tababarada noocan oo kale ah ayaa ah kuwo aqoontooda kor loogu qaadayo shaqaalaha ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed